xilligan waxaa muuqatay qeybo badan oo kamida gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaala beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan tanina waxay abuurta walaac xoogan ay qabaan qeybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahanka iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u-heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qeybo badan oo kamida gudaha dalka cabdulqadra waa mahadsan tahay colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo soodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagtaa ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro waayo waxaynu soo marnay wakti tiro badan oo colaadeed oo waayo aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waktigaa tirada badanna wixii maanta la filayey waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabab la-aan ku daadanaya waa arrin aad iyo aada u foolxun dhaqankeenna iyo dhaqanka islaamka midnaba wax ku habboon ama uu ogol yahay maahan marka arrimahaasi waxbaa ka jir jira deegaamada runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay waa sabab macquulah oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan kadhaa ma jirdo marka arrimahaas ee deegaamada kuwa isku soo duulay maahan inta ood wadaagtadoo markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay weeye inta muxuu ahaa guddoomiyii hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada taabit cabdi maxamed ayaa sheegay in waxa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn xaaladda dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo xaalad wanaagsan ma ahan haddii ay noqon lahayd aan dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas boggooda burcad isku mariyo waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furuud la-aana loo joojiyo ummadda soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan culummada dowladda iyo cid kastoo waxgarada wax ka gasho inay dagaaladaas si shuruud la-aana lagu joojiyo laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeye ee dalka geeska gees ka socda iyo haddii ay noqon lahayd xiisadda diblomaasiyeed ee nagala dhexaysa etoobiya oo aada moodo in si loo suuxiyey laakiin la dhammayn ummadda soomaaliyeedna ay rabta in runta loo sheego waayo etoobiya waxa ay geysatay oo gobodfala iyo xadguduba ay ku xadgudubtay midnimadeenna iyo gobonnimadeenna iyo madax banaanideenna wax la aqbali kara ma ahayn raaligelina ma aysan ka bixin ugaas maxamuud cali ugaas cabdulla oo kamid a dhaqanka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o eda in dalka xilligan geesa gees ay ka dhacayaan dagaallo isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka banneed ee ka dhacday deegaanka caalbaraf abdulqaadir waa mahadsan tahay runtii saa u sheegtay soomaaliya guud ahaan meel kastay joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa gees meel kasta oo magaca soomaaliyeed uu degan yahaba ka jira marka ilahi waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado say nasiib darada ee ka dhacda ceel baraf waxay ahayd arrin oo aada u maarata u xanuun badan oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen marka dee qof ku fartay ama ku faraxsanona ma jirto waxaana leeyahay dadkaas wiilashaas dhintay allah u naxariisto waxaana is leeyahay qaabdarada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayo kamid tahay inaan maaragtay afartan sano ku dhawaad kadib halkeeni joogna waa nasiib daro arrintaas insha allahu tacala waxaan rajeyna in xal loo raadiyo waana lagu jira arrintaas waxaan rajeynaya idanka ilaahay inay si wanaagsan ku dhammaato oo maxaa la dhihi jiray aysan dhib dambe iyo maaragtay wax kaloo reaction aysan ka dhan haddii alla wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa u sheegay v o eda inay wadaan dadaallo isaga oo khusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada
wallahi dadaalkaa horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha hortabinta nooleh bay ka mid yihiin waana loo kala hooseeyaayo dee horta waxaanu dowlad goboleedyada bayaalaaba ka dhacdhacaaniin gacmaha nooga sii hooseeya annaga xiriir baan kala samaynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka muxuu ahaa markaas deegaamada ay ka dhacayso mar kastana arrintaas waxa waajibaadkeeda iyo muxuu ahaa wax ka qabadkeeda dadka ugu muhiimsanay waa gacanta ugu dhow oo markaas deegaanka ay ka dhacayso hadday tuulo tahay dadka waxgaradkaa iyo jooga culimada iyo odayaasha iyo magara maamulka hadday markaa dowlad goboleedka gobolka ee gudihiisa tahayna dee dowlad goboleedkiibaa joogta annagu mar kasta waa ku gacansiinaa oo qayb baan ka nahay oo haddii ilaahay dhankeeda leeyahay haddaba anigu sodcaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhuuse mareeb waxa aan ku jiraana hadda waa dadaaladaas aan wadno oo helidda mushkuladahaas jira oo muxuu ahaa dadku isku laynayaan oo aan sababta lahayn inaan muxuu ahaa qayb ka ahaano marka mar kasta waa ku jirnaa annaga intii tabartayada annaga iyo inta nooga hooseysaba waan gartay wasiir cali hoosh duqii hore muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa si gaara fariin ugu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo taliyaha xooga dalka janaal odawaa yuusuf raage isagoo xuseynay saarantan mas-uuliyad gaara maanta innaga waxaa nooga sokeeya dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaara inaa u xuso madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka cali guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed mas-uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si saxa loo wajaha dadaalka hadda la sameeyey annagoo bowgaadinayno laakiin waxaa loo baahan yahay mujrimiinta dhibkaa geystay in cadaalad la hor keeno oo lagu ciqaabo oo si deg dega weli loo galo sababtoo ah arrintaas waa arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay waa mas-uuliyad guud waa mas-uuliyad gaar ah waa mas-uuliyad si gaara idin taabanayso dadaalka aad samaysay anuu idinkaga mahad celinaya laakiin hadda dadka soomaaliyeed ishay nagu wada hayaan ishay idinku wada hayaan arrintan waa in si deg dega loo xaliyaa dadaalka la sameeyey waan ka mahad celinaya waa boogaadinayaa laakiin waxaa loo baahaya mas-uuliyad dheeraada in la hoosh ayaa sheegay in dagaalada xilligan dhacaya meelaha qaar ay ku lug leeyihiin ururka al-shabaab iyo arrimo la xiriira dhulka ee daaqsinta gacmo way iskaga jiraan hadda gacanta shabaabka oo kale dadkii muxuu ahaa dagaaladii markii looga adkaaday dadka isku dirkoodii iyo dhexgalkoodii way ku jiraan iyagoo markaa aan la garanayna midab ahaan dee dadkii u ego dadkii ka mid ah waa ku jiraan waxyaabaha muxuu ahaa khayraadkii iyo roobabkii iyo muxuu ahaa mararka ay yaraadaan isu guurguurka iyo isu tegiduna iyaduna waa waa qayb bay ka tahay wax la kala shaxeexanayo oo markaa wax shalay la wadaagi jiray oo maanta qolo isi jeclaysiinayso ama muxuu ahaa haddii ilaahay dankeeda leeyahay qolo kale muxuu ahaa markaas ay ku durkayso iyaduna waa qayb bay ka tahay dadkii oo dee qofka maanta soddon jirka ahi oo colaad ku dhashay iyo dagaal iyo uusan arag dowladnimada iyo muxuu ahaa nabaddu wanaagga ay leedahay oo markaa dadkaas waktigaa ku dhashana ay hubka iska haystaan markastana sharcigii iyo kala dambaynkii tabartiisii a iska yadhahay walow maanta muxuu ahaa wax fiican inoo jiraanin ama heer ugu dambayntiina guddoomiyeera gobolka banaadir ahaana duqii magaalada taabit cabdi maxamed ayaa carabka ku adkeeyey siday muhiim u tahay in ciidanka xoogga dalka ay ku nagaadaan furumaha dagaalkan aysan ka soo bixin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan si gaara ugu baaqayaa anoo u mahad celinaya abaalkooda lama gudi karo waa xoogga lagu hurdo waa dadka ammaan ka shaqeeya waa kuwa naftooda loo hura anoo aad iyo aad idinkaga mahad celinaya dadaalkiina iyo nafhurnimadiina iyo dadka soomaaliyeed sida aad sida aad naftiina ugu horeysaan waxaan min fadlakum idinkugu baaqayaa xaalad kasta oo dhacday dadaalkeeda waa bilowday dowladdii way u istaagtay laakiin inta dhimanna dowladda waa laga sugayaa laakiin fadlan cadowga ummadda soomaaliyeed ee argagixisada in farumaha aan laga soo bixin sababtoo ah kuwaas waxaan u nahay dhammaanteenna cadow cadowga kale ee nagu dhex jiro ee gaboodfallada sida midda ka dhacday xasuuqa ka dhacay ceelbaraf ee geystay waa lagu raad joogaa ilahay idankiisna waa la xisaabin doonaa ciidanow sharafta ummadda soomaaliyeed idinkaa haya guud ahaana barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay dagaalada xilligan ka dhacaya qaybo badan oo ka mid a gudaha dalka toddobaadkan waa naga intaa intaynu kulmi doonno nabadey